bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum dhammaantiin waa idin salaamaya akhyaarta golaha halkani waa golaha nineteen sixty golaha aqoon-yahanka waxgaradka iyo indheergarabka soomaalida dhammaantoona ay ku bahoobeen caawa barnaamijkeenu waxau insha alla daaran yahay taariikhda iyo asaaska xoogga dalka soomaaliyeed insha allahu waxaa insha allah barnaamijka igala qayb qaadanaya cagaaran care iyo faratoon waa maxamuud axmed cabdalla abwaanka ayaa barnaamijka idin daadihinaya insha allahu waa idin soo dhaweynaya dhammaantiin marka hore may maqlaysaan cagaaran iyo faratoon iyo iyo care si fiican si fiican ha maxamuudow si fiican aad iyo aad ba umahadsan tihiin insha allah barnaamijku wuxuu ku bixi doonaa uu lagu baahin doonaa in baraha internetkan ku leelnahay w w dot golaha nineteen sixty dot com arrimaha dot com puntlandis iyo insha allah saydadka kale oo ama bugaga kale oo aan xidhiidh kala leenahay bal marka hore aan ku horeeyo cagaaran ciidanka soomaaliyeed waxaa la asaasay asaaskiisa kun sagaal boqol iyo lixdanka labaiyo tobanka oktoobar maxaad nooga sheegi kartaa asaaskii ciidamada soomaaliyeed adeer eh, waa idin salaamayaa dhammaantiin eh, waa barnaamij fiican aad baan ugu faraxsanahay in nineteen sixty laga sii daayo barnaamijkan Eh, taariikhda xoogga dalka soomaaliyeed waxay ka mid tahay taariikhda soomaaliya Eh, waa taariikh eh, eh, soo martay waqti dahabi ah ee sharafta ummadda soomaaliyeedna kor u qaatay marka intaa haddaan idhaaho eh, ciidan kasta wuxuu leeyahay adeer waajibaad waajibaadka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu ahaa inuu difaaco eh, dalka badda iyo cirka iyo dhulka dhulka soomaaliyeed kana difaaco cadow kasta oo isku dayo inuu ku soo xadgudbo xoogga dalka soomaaliyeed waxaa lagu aaminay inuu hayo ilaaliyo calanka ummadda soomaaliyeed xoogga dalku wuxuu ahaa awoodda ugu weyn ee ka jirta dalalka ka hooseeya saxaraha subsaharan country ee awoodda ugu weyn buu ka ahaa Eh, waxaa la asaasay xoogga dalka soomaaliyeed labiyo tobankii abril kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii wuxuuna ka koobnaa ciidamada lugta cirka iyo badda ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay la galeen ciidamada xabashida laba dagaal oo kale ah kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo afartii iyo kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo toddobadii labadaa dagaalna way ku jebiyeen ciidankii da-da weynaa ee ku abtirsanayay saddexda kun oo sano Eh, ciidamada soomaalidu adeer haddii aan wax yar ka koobo waktiga dagaalka eh, ay galeen waxay ku galeen labaatan iyo saddex guuto oo ciidanka lugta ah laba guuto oo commandos ah sagaal guuto oo taangi ah sagaal guuto madaafiicda goobta ah afar guuto oo ciidanka difaaca cirka ah iyo ciidanka cirkooda ahaa konton iyo laba dayaaradood dagaalkii nineteen seventy seven dhacay eh, iga raali ahaada haddaan intaas eh, sheego khasaarihii ka dhacay Eh, soomaaliya ciidankeeda waxaa ka dhintay shan kun iyo shan boqol waxaa ka dhaawacmay laba kun iyo afar boqol waxaa maxaabiis xabashadu inooga qabatay laba boqol iyo toddobaatan Eh, wadarta soomaalida khasaare halkaa ka gaadhay oo dadka ah waa toddoba kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaal etoobiya waxaa ka dhintay toddobiyo toban kun Eh, labaatan iyo shan eh, eh, eh, laba kun iyo shan boqolna way ka dhaawacmeen Eh, lix kunna maxaabiis baa looga qabtay afartan iyo sideedna eh, afartan iyo sideed kun bay noqotay khasaaraha etoobiya gaadhay dagaalka adeer waxaa inala galay cuba waxaa inala galay yeman waxaa inala galay midowda soviet cuba waxaa ka dhintay afar boqol Eh, yeman waxaan ka dilnay oo dagaalka uga dhintay boqol Eh, midowda sovietina waxaa uga dhintay soddon iyo saddex waxaan usoo qaatay arrimahaas inaan ogaano dagaalkii aan galnay iyo howlihii aan ka gudanay Eh, xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu kaalmo u fidinayay jabhadaha gobonimo doonka ah ee africa sida koonfur africa angola mosambique oo eritrea wuxuu tababar siiyey siin jiray ciidamadii cirka ee burundi xoogga dalka soomaaliyeed mar kasta garab wuxuu garab taagnaa ummadda soomaaliyeed kana caawini jiray musiibooyinka dabiiciga ah sida abaaraha fatahaadaha webiga iyo ololihii qorista af soomaaliya xoogga so- dalka soomaaliyeed wuxuu suurageliyey inuu isku maamulo afka soomaaliyeed ereybixinna samaysto Eh, intii aan la qorin af soomaaliga ka hor ayuu isticmaali jiray af soomaaliga xoogga dalku waxaa misaal ku ah wuxuu isku ciyaarsiin jiray digtoonow nasta horay soco Eh, eh, waxyaabaha lagu maamulayo oo dhanna waxay ahaayeen af soomaali markaana lama qorin af soomaaliga waxaan marka u gudbayaa maxaa burburiyey maxaa ciidankii xoogga intaa la ekaa burburiyey mar had- hadda intaadan haddaad intaaad u gudbin adeer burburka intaad u gudbin ha waxaan doonayaa inaad igu yar noqoto xog aada u faahfaahsan baad na siisay guud ahaan inaad bad een- een asaaskii ciidamada waxaa la yidhaahdaa ciidamadii somaliland scoutska loo aqoon jiro iyo iyo ciidankii Waa loo gar- jiray somali police force baa la isku daray Waa Ee, gar- shan kun baana xoogoodu dhammaa Nacam.
Een, aasaaskii ciidamada een, baan doonayay inaad bal wax nooga yar bidhaamiso bilowgii nineteen sixtygii waa gar- een, ciidamada een, maadaama macnaha ciidamada ah, booliis ay ahaayeen marka hore yacniga ma een, mar dambe Waayahay.
training military loo wada furay Maxamuud, waan ku halkaasna laba inaad adkaatay.
yar ku yar noqoto waa yahay Ee, iyo xoogga dalka saraakiisha ugu Soomaali- caansanay sidoo kale saraakiishii een, sumcadda ku lahayd ciidamada soomaaliya ama loo sababaynayo waa gar- sumcaddii ballaadhnayd oo ciidanka soomaaliyeed mutaystay xilliyadii soo Ay.
jiray waaya adeer waa mahadsan tahay wax ee, adeer xoogga dalka soomaaliyeed sidaan horey kugu sheegay waxaa la asaasay abril ee, kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii wuxuuna ka koobnaa ciidanka ciidamada lugta badda iyo cirka markii ay soomaaliya xorriyadda qaadatay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxaa ogolaasho laga weyd ee, aan ka helnay ee, un ka united nations inaan dhisano ciidan waxaana la dhisay ee, ciidankii soomaaliya markii ugu horreysay ciidankaasi waxaa laga dhisay waqooyiga soomaaliya oo ay ka yimaadeen somaliland scots iyo koonfurta oo laga keenay somali police force eh, mobile group waxayna ciidankaasi isku darkiisu ahaa shan kun oo ciidana ayaa lagu asaasay taliyihii ugu horreeyey ee ciidanka dalka soomaaliyeed wuxuu ahaa allah u naxariiste eh, daa-uud cabdulle xirsi ayuu ahaa markuu dhintayna eh, waxaa la wareegay xilkii maxamed siyaad bare generaal maxamed siyaad bare isagana allah u naxariisto Eh, markuu maxamed siyaad ay kacaan ku dhashayna wuxuu ku wareejiyey taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed maxamed cali samantar oo isaguna dhowaan dhintay naxariistii janno kulligood allah siiyo isagaasi waa dhinteen intaasay ahayd eh, wuxuuna ka koobnaa ciidanku eh, labada qaybood oo ka ka yimid eh, waqooyiga iyo koonfurta laakiin ujeedadu waxay ahayd wax yaroo kooban inaan kasoo qaadano Eh, eh, maxamuudow eh, taariikhdan iyadoo dhammaystiran waxaan soo gelin doonaa website-ka golaha halkaasuuna ka heli doonaa qof kasta oo ka akhrisan doonaa min bilowgii dhismihii ciidankeena ilaa burburkiisii marka saasaan ugu talagalnay waa mahadsan tahay
insha allah waan een, waan usoo noqon doonaa insha allah Eh, Alxamdu- saraakiisha haddaad weydiisay saraakiisha aad weydiisay saraakiishii ugu horreeyay lagu asaasay saraakiil badan baa ciidanka xoogga dalku lahaa waxaa ugu muhiimsanaa gruuba catolica niman la yidhaha asliyaaniga waa eh, afar iyo tobankii sarkaal oo uu ka mid ahaa cali samantar oo ka mid ahaa gabayre oo ka mid ahaa eh, cabdullaahi yuusufyey eh, eh, cabdalla faadil maxaan ku idhaahaa eh, saraakiil badan oo hadda aanan magacooda xusneyn bay ahayn waxay ahayn afar iyo eh, toban sarkaal oo imminente ah oo aqoon sare leh waana raggii dhisay oo dhiidabada u taagay ciidankaas Eh, afar iyo tobankaas sarkaal waxay wax ku barteen waddanka talyaaniga waxay wax ku barteen waddanka ruushka saraakiishii markii dambe jananada noqday ayayna noqdeen ilaa lagala wareego jeelalkii dambe oo la tababaray ay ay ay la wareegeen ciidanka maamulkiisa
Een, Marhaba.
si fiican si fi- si fiican baan u gartay Een, waxaan rabaa inaad een, bal yar bidhaamiso adoo eegaya xaaladda maanta lagu jiro ciidanka xagga ci- tayeynta ciidamada Een, markii laga soo bilaabo lixdankii ilaa lixdan iyo sagaalkii een, lixdan iyo sagaalkii ilaa burburkii tayeynta ciidamada ciidamada maxaa lagu xulan jiray Een, markeese ciidanka soomaaliyeed goormaa soo bilo so- ay soo bilaabatay inuu quwad yeesho ama ka muuqdo een, africa guud ahaan ama caalamkaba la- loo arko ciidan xoogan inuu yahay goobay soo bilaabatay
adeer ciidanka eh, sidaan kuu sheegay waa kii lixdanka dhisnay Eh, allah u naxariistay madaxweynihii cabdirashiid cali sharmaarke ayaa dowr weyn u ciyaaray inuu in la helo ciidankan uu qalab helo iyo tababar waa tii aad ogeyd oo uu maraykanka tegey waa tii u suurageli weyday waana kii markii dambe ruushka tegey awoodda ugu weyn oo ciidankeenu waxay ku salaysnayn midooda suufiyeed oo saddex boqol afar boqol oo layli sarkaal loo dirayey Eh, meelo kale aan wax u diri jirnay way jireen talyaaniga iyo masaarida iyo way jireen laakiin awoodda weyn ama hub ha noqoto ama ciidan ha noqoto ama tababar ha noqoto wuxuu ciidankeenu ku xirnaa midooda soviyeeti oo kaalin weyn ka qaatay anigu waxaan ka mid ahaa saraakiil saddex boqolah leyli sarkaalah oo loo qaaday ruushka saraakiishaasi waxay qaadanayeen maadooyin kala duwan waxaa la qaadanaya ciidanka lugta ay tababar ku qaadanayeen waxay qaadanayeen madaafiicda goobta waxay baranayeen maxaan ku yidhaahaa difaaca cirka waxay bara waxay lahaayeen injineero oo dhismaha ah takhaatiir misaalka yar oo aan maanta ku siinaya maxamuud oo muhim ah qof kastoo soomaaliya inuu ogaado ah ninka sarkaalka ah oo laba iyo toban sano waxbarashaha ku dhamaystay soomaaliya ayaa markuu tago ruushka oo uu galo takhtar wuxuu ku qaadanayaa toddoba sano marka isku daro laba iyo toban sano iyo toddoba sano waa sagaal iyo toban sano sagaal iyo toban sano markuu soo noqdo soomaaliya kusoo noqdo wuxuu gelayay tababar lix bilood ah uu ku qaadanayay dugsiga shanaad oo lagu tababarayay discibliinka iyo sharciga militariga ciyaarsiiska iyo tabar iyo xeerka ciidankeenu leeyahay ayaa lix bilood la berayay markaasaa laba xidigood la siinayay oo qaadanaya laba xidigood waa ninka takhtarka ah waa injineerka ayaa laba xidigood lagu bilaabayay maantana waad aragtaa meesha ay marayso nin hadda baadiye ka yimid ama aan waxba garanayn baa la siinayaa jaranno marka inflationkaasaa ku dhacay waxaan u baahnay marka xin in laga gaaro in marxaladan labaatan iyo shanta sano ah oo waddankeenu burburay oo darashadii lagu ciyaaray oo aqoontii lagu ciyaaray in la bedelo oo loo bedelo jayl cusub oo dib loo dhiso ciidankeenii moraalkiisi dib loo dhiso waxbarashadiisi dib loo dhiso askarta maanta la qorayo way ka duwanaanaysaa askartii hore la qorin jiray askarta intii lasoo safo ayaa la qaadan jiray oo dherarka iyo caafimaadka lagu qaadan jiray maanta screening buu u baahan yahay askariga la qorayo in la fiiriyo xagee buu ka yimid ma ma nimankii afka duubnaabaa oo dhibaatuu ciidanka lasoo dhexgalayaa mise waa nin caadi ah oo askari noqon kara marka wax badan baa isbedelay dhib badan buuna yeelan doonaa dhismaha ciidankan ko waxaa kaloo hadhow aan u daynayaa caari iyo odayaashu inay ka hadlaan waxaa kaloo adeer imanaya habkee loo dhisayaa dagaal baan galnay ahliya waa la burburay waa la kala tegay qabiil baa loo kala baxay ciidanka la dhisi doono muxuu ka koobnaanaya kriteriyadee loo isticmaalaya marka waxyaaba badan baa jira oo gadaal ay ka hadli doonaan dadka waaye araga caariyo aan dib ugu dhignay inay ka hadlaan bal asbaabaha loo dhisi doono iyo faratooniyo anugu marka qaybtii iga aadanayd waxa weeye ciidankii xooggaa lahaa oo awooddaa lahaa oo dhowrka bilood ku qabsaday soomaaliya oo galbeed oo dhan kuna burburiyey awooddii weyneed oo etoobiya muxuu u burburay jawaabta intaan o gartay waa sidan waxaa ciidankaasi u burburay kow dagaalkii nineteen seventy seven aan galnay etoobiya la galnay ciidan ahaan iyo qalab ahaanba awood baanu lahayn waana ka awood sarreynay ciidanka etoobiya hase yeeshee waxaa dhibaatadu ka dimin dagaalkaasi ma lahayn siyaasad dawliya oo qayaxan bari iyo galbeedba way diideen inaan galno dagaal maraykanku waa diiday iyo galbeedku ruushkuna waa diiday hase yeeshee dawladdii ka jirtay soomaaliya iyadoo arkaysa khatartaas ayay amartay inaan galno marka dagaalkaasi dhinaca siyaasadda ayuu ka burburay kow labo cadaalad darro saamaysay ciidanka oo ay ka mid ahayd bixinta darajooyinka ciidanka la bixinayo oo markii dambe galay musuq maasuq iyo magacaabidda jahooyinka nin aan istaahilin la odhanayo jagadaa qabo cadaalad darradaasina way soo dhex gashay ciidanka saddex saraakiil badan oo aqoon ciidan oo sare leh ama akadeemiga oo aan wax shaqaa u hayn ciidanka oo iska buula oo magaalada dhex wareegaya markii dambena jabadoodii raacay oo ka tegey oo ku biiray qabaa'iladii ay u yeerteen taasina way keentay waxaad arkaysay sarkaal mutacalima oo aqoontiisu heer u sarrayso oo xamar iska dhex wareegaya oo aan shaqo loo dhiibay afar dhaqdhaqaaqyo looga soo horjeedo dawladda oo bilowday gobollada qaar kaasoo keenay in ciidankii xooga dalka howlgalladiisii ada si fiican may maqlaysaan
ha waa lagu maqlaa si fiican kaasoo keenay in howlgalladii loo wareejiyo gudaha dalka masalan jabhadaha bilowmay waddanka gudihiisa ka bilowday jabhadahaasina waxay keeneen markii dambe ciidankii istaraatiijiyadiisu ahayd inuu difaaco cadowga dibadda in loo adeegsado gudaha waddanka sida gobollada bari mudug gobollada dhexe iyo waqooyi galbeed marka istaraatiijiyada ciidanka o dhan baa isbedeshay ciidankii wuxuu galay dagaal ahliya oo waddanka u galo ugu dambayntii waxaa ka dhismay waddanka jabhado oo ku salaysan qabiil iyo dagaal ay kaga soo horjeedaan maamulkii jiray jabhadahaasi waxay ahaayeen s s d f s n m s n f s b m u s c a i a united somali root u s r intaasoo jabhadood ayaa abuurantay oo kasoo horjeeda dowladdii markaa ka jirtay waddanka dhowr iyo toban kalena waxay dhismeen nineteen ninety one waxaa abuurmay warlords baa abuurmay halkaasuuna ku burburay ciidankii soomaaliya markii ciidanku burburayna dowladdii soomaaliya halkaasi ku burburtay gebagebo waxaan kusoo gebagabeeyey adeer hadalkan waxaa abuurmay in dowladdii ka jirtay waddanka soomaaliya hubkii wuxuu gacanta u galay jabhado ama warlords iyo guud ahaan dadweynihii ayaa hubkii qaatay waxaa lumay nidaamkii iyo xasiloonidii waxaa bilowday dagaalkii ahliga ahaa oo aan ku fadhinin wax micno ah laguna lalaayay caruur iyo dumar iyo dad loo laynayo isir waxaa bilowday qixii ugu weynaa ee ee abid ka dhaca soomaaliya halkaas ayay ku xirantay taariikhdii xoogga dalka soomaaliyeed ma jirto ilaa maanta oo aan joogno two thousand sixteen ciidan lagu tilmaami karo xoogga dalka soomaaliyeed malaha sifooyinkii looga baahnaa waxaan ku tilmaami karnaa ciidamo beeleed aan loo dhammayn waxaa ummadda soomaaliyeed laga sugayaa masiibadaa qaran oo dhacday inay xal u hesho waddankana loo dhiso ciidan waa mahadsan tahay maxamuud
aada iyo aad baa umahadsanteen cagaara farato way maqlaysaa soo ma aa si fiican maxamuudow haddaynu halkasa anba qaadno saad maqlaysa cagaara wuxuu sheegay arrimaha ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ee quwadda iyo tayada lahaa u burburay waxaa ka mid a ma garanaysaa siyaasad aan sal ku fadhiin cadaalad darro derajooyinka ciidanka iyo jagooyinka ma garanaysaa oo si xaqdarra a loo maamulay saraakiil maamuus iyo miisaanku lahaa dalka oo iska fadhiyey meel mucaarad kacay su-aasha su-aashaan ku weydiinaya waa laba qaybood qaybta hore waxa weeye ciidanku waa ka disibilin duwanaa maxaa la yidhahdaa hay-adaha kale oo dawladda maxaa keenay ciidankii tayada lahaa inuu ku ku dhex milmo bulshadii qaybta labaada su-aashana waxa weeye arrinta cadowga marka la sifaynayo dad badan baa u fasira askarigu keliya ma difaacayo xuduudaha ma difaacayo ninka militariga ahi haddii waddanka jabhad soo weerarto oo askariga lagu amro waddanka inuu difaaco waxa waajib ku ah inuu waddanka difaaco waa hadalkii adeer cagaaran yiri ee ma garanaysaa soomaali badan baana saa la qabtay ciidanka gudaha in loo isticmaalay dadna waxay u arkaan inay ahayd xaq inay ciidamadu ka dagaalamaan oo la dagaalamaan wixii waddanka soo furiintigiisa ama awoodiisa wiiqaya faraton asalaamu calaykum maxamudow codkaygu ma fiican yahay horta aada iyo aad maxamudow dhammaan qolka waa salaamayaa inta ku jirto idin sarkaalkii iga horreeyey cagaaranna waan salaamayaa aada iyo aad baan waxba noomuusan hambaynin runtii si fiican waxaan uu ku hadlayay oo dhanna ma ahayn wax waa wada qoraal weeye waa wax jira weeye maxamuud haddaan su-aashaadi dib ugu soo noqdo horta intaanan gelin waxaan rabaa inaan meel xoojiyo dhibku meesha uu ka yimid xoogga dalka soomaaliyeed saraakiil wuxuu lahaa aada iyo aada aqoon u leh akademi ah muxuu ahaayey ardaygu markuu ka soo baxo iskuolka high iskuolka markuu ka soo baxo oo aan musuqmaasuq lahayn ayuu wuxuu geli jiray imtixaan horna laga qaadi jiray haafis baa soo bixi jiray la odhan jiray ama journaalka lagu qori jiray ardayda high iskuolka ayaa ciidan raba inuu galo saraakiishu halkaasi ka iman jirtay ardaygii imtixaan buu geli jiray horle maaha isagii certificatekiisii haysta high school ayuu haddana imtixaan usii fadhiisan jiray imtixaanka ardaygu markuu ku guulaysto ayuu haddana wuxuu geli jiray caafimaad guud oo general ah oo kii dibaddana u dhiman yahay hadhowto markuu taga xaggana caafimaad looga qaado caafimaadkaas markuu dhammaysto ayuu ninkii wuxuu qualify u noqday layli sarkaalkaha guriga hooyadii ka yimid inuu noqdo layli sarkaal wax la yidhaahdo oo tababar sarkaal loo diro joycku wuxuu ahaa marka nasiib buu ahaa ama garab bay iska dhah haddaad doontid takhasusay kala aadi jireen marka siduu sarkaalkii iga horreeye u sheegay dhismaha ciidanka oo ka koobmaa lugta cirka badda weliba dhulku takhasusyo fara badan oo kala duwan buu leeyahay ayay u aadi jireen marka akademiga nin walba waxbuu soo mid baa gaadiidka soo baranayay mid baa soo baranayay isgaarsiinta madaaficda goobta lidka diyaarla ma soo koobi karo saraakiisha takhasuska kala gedisan leh waxaa ugu sanad dheeraa dhakhaatiirta iyo injineerada dhismaha ama injineeradu way noocyo badan yihin injineero diyaaradaha jiray injineer injiin muxuu ahaayey injineer logistiga jiray saraakiisha logistiga naftoodu muddo dheer bay qaadan jireen ardaygu siduu hadba nasiiba ugu helo ayay takhasuska u kala qaadan jireen marka ardaygaasi kan wixii injineer ku saabsan iyo wixii dhakhtara waa garan karnaa time dheer buu ahaa waa at least seven years buu ahaa marka uu yimaado loodkiisii buu la socdaa loodkiisii kuwii labada sano infantariga caadigaa iyo waa laba laba sano weeye labada markuu soo dhamaystuu yimaado xudugtu qaadanaya kaas takasuska ah markuu soo noqdo wuu la bilaabaya kan darajadiisii la bilaabaya marka maxamudow waxaan ka tegay oon rabay inaan horta idiin carifo waxaynu inagu qaadanay ama systemka aan ku shaqaynayna oo ciidan ku shaqaynay waa system ajnabi weye qolooyinkan ayaynu ka qaadanay nidaamka waxa weeye sarkaalku international ahaan waxa magaca sarkaal saddex buu u qaybsamaa waa daabit sharaf iyo daabit xarb iyo daabit mukallif sababta aan uxuseeyo saana waxay keenay marka inaan saraakiishii takhasuska lahayd iyo siday kala ahaayeen aan marka u bayaamiyaan rabaa daabit xarbigu waa sarka ardayga aan kuu sheegay ee intaa processa maray ama injineer noqday ama duuliyo noqday ama infantary noqday waa daabit xarbiga daabit mukallif waxa weeye waxaa loo baahday dadka aqoon-yahanada ayaa ciidanku u baahday nin injineera noocu doona ha noqdo ama duuliye diyaaradaha baasinjarka ama ma garanaysay dhakhtar baa loo baahday waa ciidanku buug waxan waa sharci aan ku hadlayo waa lasoo qaadanayaa waa daabit mukallif weeye wuxuu xaq u leeyahay isagu inuu laba sano laba sano wuxuu qaadanayaa lix bilood oo military trainina laba xidig buuna ku bilaaba siduu sarkaalka iga horreeyeyba idiin sheegay waa daabit mukallifka marka daabit xabi iyo daabit mukallif way soconayaan darajadoodu sida broseska militariga ilaa iyo janan way socon karaan marka sarkaalka saddexaad waa daabit sharaf meeshii wax ka burbureen baan rabaa inaan ku istiriye marka daabit sharaf waa isbitoore xidig la siiyey wey muxuu yahay high school ma ahayn laakiin waa nin dhisan waa nin aqoon military leh laakiin sharcigu sida uu qorayo anugu hogaanka sharciyada iigu dambeeyey meelaan ka shaqeeya haddeertaan hogaanku wuxuu qorayaa sharcigu ninkaa isaga ah inuu nation ku gelayo kabtan ma dhaafi karo way darajada ofishaal inferiore kabtan baa u weyn mijir waa ofishaal superiore iyo wixii ka sameeya ama gaashaanle sidaa u taqaaniinba marka gaashaanle ilaa iyo janan iyo wixii kasii sarreeya waxa weeyaan waa nidaamkaas wey wuu soconayaa daabit xadbiga iyo daabit mukalifka ninkan isaga ah odayga ah waa daabit sharaf oo saraakiisheenii ay u badatay runtii markaan kuu sheego intii badnayd waa nin lagu sharfay laakiin adduunyadu siday u bixisaa adduunyadu waxay u bixisaa dameer qaaq markuu yidhaahdo dasmama af soomaali wey iga raalaada macnaha waa waa naadir weye micnihii hal nin baa laga siiyaa waddan dhan tobankii sanaba hal nin annaga marka nooca waan waa laba sharci baan jebinay marka yaraantii waan ka badinay oo waxaa loo xareeyey maxaa kaa jira akademi baa waddankii laga sameeyey zaalasiyaad la yidhaahdo waxaa loogu xareeyey isbitorayaashii maasha allah maxaa kaa galay laba kun kun waxayna kaga soo baxayeen lix lix bilood xataa two years ba dhibaysadeen militarinimadiisu ninka way dhisan tahay lakin codada aqoontii kale halkaa waxbaa ka maqan waa daabit sharafkii wa muxuu haddana sameeyey oo la jebiyey haddana waxaa la jebiyey qodobkii kale ahaa inuusa kabtan dhaafin waxaa loo yidhina waxaa nimankan gaalada samaystay annaguna nidaamkooda aan ku soconay kabtankaa isaga ah waxaa loogu talagalay inuu beshan ku galo haddii uu gaashaan la gaadho ofishaala subriyoore aqoontu intii waa kasii badanaysaa koors jooda a imanaya aqoontu intaa waa kasii dheeraanaysaa ninkan waa waxaad moodaa xoogow istaakal baa ku iman kara saasay u shaqaysteen gaalada annagu nidaamkaa aan jebinay dhib weyn buu noo keenay siduu idiin sheegay sarkaalkii iga horreeyey saraakiishii aqoonta lahayd akademiga ahayd waddanka si tartiibay buu u galeen waxaa shaqaysay kelmad ahayd madaxweyneheyna allaha u naxariisto maxamed siyaad ilaahay naxariis janaaka walaali kelmaduu yidhi sababtoo isaga dantiisa iyo nidaamkiisu fiirsanayey waxa ay markaa dhacayaanna aan idiin kala saare waa wixii dagaalkii shan sanan ka dambeeyey marka daabit sharaf ku badanaya oo akademiga lagu xaraynayo saraakiishii waktigaa wixii ka dambeeyey aqoonta laasankii tartiib bay u baxayeen ama siyaasada ha u baxaan ama ninkan daabit sharafkan soo baxay booskada ha ka celidiyo hadduu doono waxaa dhacday marka nidaamkii noocaas ahaa nimankii daabit sharafka akademiga lagu xareeyey xidigta lixda bilood kusoo qaatay waxay dhaafeen gaashaanle waxay ku dhaafeen ina minit inay mijid qaataanna ma ahayn basharc cusugu dhigay nimankii nooca aabada hogaamay noqdeen jagooyin waaweyn bay noqdeen hogaamintii ciidanka ka qadgaleen ciidanka absolutely wuu jabayaa marka sababta keentay in saraakiishu ay sii liidato waa halkaas maxmuudow halkaa dib weyn baa soomaaliya oga yimid madaxweynaha maxamed siyaad markaan xusayeyna ereygii aan ku xasuustay wuxuu ahaa erey buu yidhi sarkaalka annaga daacadda noo ah ee aan aqoonta lahayn kan aqoonta le kan aan aqoonta lahayn annaga daacadda noo ah nooga fiican waa waa wax jiro wa waana runtiisa isagu sarkaalkan aqoonta leh hadduusan dardigiisa iyo boolosigiisa iyo hanti wadaagiisa iyo madaxweynenimadiisa hadduusan uu lid ku yahay dabcan daabit sharafkana loo qaatay isaga markaa daacadda wa taas waay ay u bateen marka intaa waa iga iftiimin maxamudow xooggii dalka soomaaliyeed in adeerow haddaan soo xasuusto aad iyo aad baa niyaddu iga xumaataa aad iyo aad buu siduu sarkaalka iga horreya idiin sheegay hadday afrika tahay iyo hadday tahayba intuu idiin tilmaamay awood baanu ku lahayn tallaabadii aan qaadnay etoobiya ka qaadnay oo intaasoo sana aad ka garan kartaa oo miisaal oo ma baahna xoogga dalka soomaaliyeed isagoo anigu markaa ardayba aban ahaaye lixdan iyo afartii isagoo curdana oo shalay dhashay etoobiya iska cadiyey iska celiyey taariikh aad iyo aad qaaliya u leeyahay haddaba markaan hoos u soo noqdo marka ciidanku muxuu ahaa marka ciidanku sarkaal aqoon leh yaa hortaagnaa sarkaalka aqoonta leh wuxuu u hortaagnaa uu orientation waxbarasho sidii dee arday macallin u ah weeye sarkaalkaad maqlaysa waxaan xasuustaa in askarta markay habeenkii ay ka baxayso xerada uu ay orientationka ay qabaan uu ahaa magaalada markaad tegtid adoo with uniform markaad waxiisanaysid before aadan dukaanka gelin ama makhaayadda gelin jeebkaaga gacanta gelin waa orientationkay ka mid ahay askari walba madaxa loogu shugayey wixii nidaama wixii wanaaga waxaa loo yidhi marka jeebkaaga gacanta gelin lacagtaada fiiri aad wax ku gadanayso waxaa la diidayaa inay cuqda ka timaado ninkaan labisan ninkaan wax gadanaya inuu waxaan wixii ahayn intuu soo bixiyo ama ushahaysan ama ka xishooda uu siiyo ama ay wixii u ekaato waxoogow waxyaabo badan baa ciidankaanagi lagala diriray ciidan discibliin loo ah haddaba ciidanku muxuu ku ladnaa ciidanku wuxuu ku ladnaa calooshu ka shaqeeya askarigu horta sidiisaba calooshuna waa u buuxday mushaarkiisuu qaadanayay waxaa la siiyaa irbadda dharka lagu tolo yaa ugu yar ayaa sanad walba loo siiyaa uniformkiisa iyo qalabkiisa iyo u dhamaystirkiisa mushaarkiisana waa garan kartaan ha yaraado dad bay ka koriyeen waxa maanta wasiiraad arkaysaan iyo waxa aqoon-yahan aad arkaysaan askarigaa soo koriyey dabla'a weli waa garan kartaan askariga dablaha ah laba qof isagii baa aqoon xumo ku dhacday dadkiisu wax barayay baadiyu laba wiil ka soo qaadayay ama walaalihiisa ama walaalkii dhalay waxbuu barayay kuwii baa saraakiil u noqday isagii meeshii ugu yimid fiiriyaa bal eeg ciidanku marka balaag inta hawl u hayay waxaa kaloo u dheeraa ciidanka wax la yidhaahdo u gargaarka dadka markay abaaruhu dhacaan oo kale marka ay mataqaanaayey fatahaadda biyuhu dhacaan mar waxyaabo badan ayuu ka qayb qaadanayay isagoo u naxariisanaya dadkiisa ka faanaya kama aynan nixi jirin markay arkaan way ku farxi jireen askarigii noocaa ahaa qaaliga ahaa ee macallinka fiican haystay ee sarkaalka fiican haystay wuu burburay markii uu yimid anigu waxaan u nisbeeyaa inta badan sarkaalka kale ee u yimid aan aqoon-yahanka ahayn meeshii qabsaday isagii aan waxba dhaamin isaga naftiisii aan waxba ushee muxuu waxma ku kordhin karo absolutely hadday tahay militarinimo hadday tahay aqoon kale inagu waxaan u haysanaa kelmad waxaan maqli jiray aan rabay maanta qolka inaan uga faa'iidaysto waktigii nimankii abwaalada ahaaba askari jaahilaan amar ka qaataa iyo sababtii ay ku timid ciidanka aan idiin sheegay ee intaasoo aqoona leh ee injineeradii kala duwanaa leh ee dawladihii dagaalka iyo kuwii baasajarka ee leh ee muxuu ahayey askarigaas keliya ee baadiyaha laga qoro maxamuudow ayaa aqoontiisu waxay ahayd yacni baadiyenimo lagu tirin karay bes inta kale ummaddaas weliba baac dheeraaba sidaan qabnaa annagu kelmaddu way noo hirgashay askari jaahilan amar ka qaataa askari baasii lasoo qaada waxaa loo haystaa irusu waxba ma ahayn taa marka qolkaan maanta rabay inaan looga faa'iidaysto oon dadka tuso askariga inagu xataa markii dambe markuu tareenino badan galo inuu aad iyo aad qaali u ahaa dhisnaa akhlaaq lahaa disbliin lahaa askariguna wuxuu dagaal geli karaa marka calooshiisuna buuxdo disbliinna uu leeyahay labadaa markuu isku darsado wax caabin kara male wax walba xabadku ku qaadanaya laakiin hadday labadaa ka maqan tahay maxamuudow waxyaabaha la burburiyey ka mid tahay waxaasoo dhan buu ka araday markii dambe burburku halkaasu ka yimid waxaa kaloo jira iyadana in ciidankii muxuu ahayey sidaa u habaysnaa haddii aan idhaahdo sidee loo soo celin karaa marka maxaa ciidankii hadda bal waktigan aynu joogno maxaa la isku dayi karaa maxaa la samayn karaa horta qaabka ciidanku u dhisan yahay haddaan idin yaro guud maro anoo ku dheeraanayno waxa weeye way adag tahay siduu sarkaalkii iga horreeyay idiin sheegay waddankoo inta ka yar dadkoo inta ka yar saraakiil baa u baxday uu tiradooda idiin sheegay dhismaha bayska meesha ay kasoo bilaabeen wuxuu ahaa aad iyo aad bay u dhiseen dagaalka markaan gelaynay waddanku wuxuu lahaa siduu idiin sheegay guutooyin buu idinku tilmaamay waa runtiis waxa la yidhaha gasman aan qabin guutadu waxay ka kooban tahay waa saddex urur ururku wuxuu ka guutadu waa saddex urur ururkuna waa saddex koox kooxduna waa saddex muxuu ahay hor saddex horimood saddexda horina waa saddex koox kooxdiiba saddex unug bay leedahay marka balbeyska laga soo bilaabay dee waa sagaal nin garaadihii noocaas ahaa ninka sagaalka qof hortaagan aliflaa loo dallaacsiin jiray lix bilood oo koorasa oo adag ayuu soo qaadan jiray alifku aad buu qaali u ahaa darajadiisu ota ofishaalaha alifle ka bilaabatay ilaa iyo isbitoore way baaba'day wayna dhisnaayeen saraakiil aqoonlaa dhisaysa iyaga naftooda ninkaasina horjoogaha ah ee unugaa sagaalka qof oo hortaagan qaabkaasuu u samaysnaa sidaasuu u dhisnaa alif alifkaas aad iyo aad buu qaali u ahaa wuuna shaqaynayay ko maxaa kaloo kuu soo haray marka burburkii marka dagaalkii aan ka soo noqonay anigu hadda xagga siyaasadda waa laiga fiican yahay laakiin midaan akriyay oo international waxay leedahay waddan hadduu dagaal galo oo ciidankiisu targetkii waanu guulaysanay annagu laakiin de guushii targetkii ma hananin haddaan targetkii ku nagaano waxyaabo badan baa isbedeli lahaa dhibka maanta ku dhacay soomaaliyana kuma dhaceen laakiin targetkii kuma anaan nagaan awood naga weyn baa na heshay dawlado badan sarkaalkii idiin tiriyey baa nala diriray oo qaar muslim yihiin libiya ku jirto yemeni ku jirto kuubaha uu daraataba awood badan baa nala duldhigay markaasaan idiin sheegayo waa ciidankii runta ahaa waay daabit sharaf waa ku yaryahay daabit sharaf salan salan markaan kasoo noqonay buu bilaabay dhibkaa marka ciidankii ku dhacay burburkaas halkaa ka yimid waxay siyaasaddu tiraahdaa madaxweynuhu afrikaan baa nahay oo kursiga waa iska jecel lahay inuu iscabsilo madaxweynuhu hadduu maxamed said iscabsili lahaa karaamo aad u fara badanna dadkiisu maanta way u haayn lahaayeen inkastoon anigu hadda uba hayaba muxuu ahayey wax waddankuna waxbaa iska bedeli lahaa siyaasad ahaan inkastoo niman siyaasiyiinna aan ka maqlay annagaa u tagnay oo ku nidhi madaxweynaha ituu yidhi waan iscabsinayaa baan anagu ka diidnay niman mas-uuliyiin oo ku sheekeynayana waan maqlay oo weliba officialia oo wax mediyaha ku jirta isagu wuu gartay waana international waaye nidaamkaasi waa wax jiro waaye haddii ciidan waddan hadduu dagaal galo khatar ba ku yahay awoodaan ciidanka anagii dagaal ka soo noqday marka waxaan ka waday guutooyin baan ku gallay dagaalkii markaan kasoo baxnay waxaa abuurmay marka gaasas baa abuurmay ilaa gaas gaasku waa saddex guuta halkii gaas baa saddex guuta ah marka intaasoo gaas ilaa toddoba gaas baa yaa samaysmay oo waddankii uu yeeshay oo tiridiisa intaad aragteen baaxaddaa la-eg haye markay toddoba gaas oo ciidanku intii hore ka batay oo saraakiishii aqoonta lahaydna hadda ka maqan tahay ilaan seven seven baa laga soo noqday waa saan idiin sheegay saraakiishii aqoonta lahaydna ay ka maqan tahay isdhexyaac badan ma ka iman karaa mase kama iman kara wuu ka yimid marka awoodda ciidanka oo badatay saraakiishii aqoonta lahayd oo yaraatay dirishadu ka baxay marka dhibku halkaasu ka yimid maxamuudow haddii la yidhaha dib ha loo soo celiyana aniga way ila adagtahay sababtoo ah wuxuu u baahan yahay horta marka u horeysa erayaan qofka ka ilaadaa jira hadday dowladnimo tahay iyo hadday military tahay waa isku mid waxa weeye horta dib u heshiisiin wax la yidhaha annaga saraakiisha ah waa sheekaysanaa col ma nihin aad baan isu ixtiraamnaa been idiin sheegi maayo laakiin caatifaddii way jirtaa waa la kala baxay mar walba waxaan idhahdaa waa sidii qaab dawladeed wey militariguna uu ku xidhan yahay haddii dib u heshiisiin aan la samaynin wax ciidan qarana oo samaysmi karaa ma jiro haba yaraatee waxaa kaloo hortaagan hadda for example xasan oo kale ciidan qaran buu sheegaa ciidan qaran ma aha waxaa tusaale usoo qaadanaya nicolas kay wareysigiisa hadda u dambeeyey bay ku jirtaa inaan ciidan qaran oo xogka dadka soomaaliyeed la yidhaha inuusan xamad joogin dhegaysta dib ugu noqda haddaan rabtaan ma jiro xogka dadka soomaaliyeed wax la yidhaahdo xasan wuu afray magaciina waa lagu cayaaray halkaa calankii soomaaliya ku wataan waa beeleed wey aan weliba dhisnayn oon caafimaad laga qaada askariga waxaa loo baahan yahay askariga kugu shaqaynaya first of all waa inaad caafimaad ka qaadaa waa inuu fid yahay waa inuusan laangaro lahayn waa inuusan ilaa ahayn waa inuu caafimaadkiisa kale physically dhiiggiisa waa inuu nin dhisan yahay ko waa inaad caloosha u buuxin kartaa waa in uu yahay mataqaan daacad u yahay mataqaanaayey waddankiisa iyo iyo iyo dadkiisa iyo saraakiishiisa hogaaminaysa intaas hadda lama heli karo way adag tahay marka askarigii waa askarigaa baa hoogta ah mid baa lugla mid baa ila mid baa w haddaad aragto waad naxaysaa waxa lagu leeyahy waa ciidan you can imagine laakiin si dib loogu noqon lahaa bay su-aasha ku saabsanayd iga raalli ahaada waxa weeye way adag tahay waxay ku adag tahay waa kow dhaqaale horta may horta dib u heshiisiin baa fariistiya haddaan dib loo heshiinin maxamuudow oo heshiis guud siyaasadda aynan heshiis ka imanin ciidankii way nagu adag tahay inuu dhismo waa kow second haddii taa la helo haddii taa la helo wuxuu u baahanayaa markaas kalsooni kalaa way way jirtaa saraakiisha wixii howlgeli karaa muxuu ahaayey way geli karaan kuwii hore kuwii dambe oo training baa la furi karaa waa waa hawl iska fudud lakin iyadiina waxay u baahanaysaa markaas dhaqaale way dhaqaalaha askarigu ma sahlana askarigan hadda iska socday laleeya lix bilood mushaar ma qaadan iyo ciidan kuma iman karo noocaas fiican oo macquula haddii ciidankii hore la rabo in loo noqdo waa in dhaqaalana noo helo dib u heshiisiin fiican oo macquula oo daacadana in la sameeyo
ada fartoon waxa weeye waxa weeye si wacan baan u fahmay dadkuna way ku dhegeysanayaan marka laga soo tago asbaabaha marka laga soo tago ciidanka waktiga maanta la joogo cagaar cagaaran siduu inuu sheegay ciidanka soomaaliyeed asbaabuhu u burburay waxyaalaha ka mid ahaa waxa ugu weynaa in ciidanku ku dhex milmay shacabkii adiguna waxaad sheegtay in siyaasadi jirto ciidanka ku kala dhex jirtay laftooda oo ciidanku dee dadka un ka mid yahay oo waddanka haddii siyaasadda lagu heshiiyo ciidanna markaa la dhisi karayo hadda waxa weeye door intee leeg bay ka qaateen marka la eego ninka askariga ah waxa weeye waa disciplinkiisu wuu ka duwan yahay qofka caadiga ah si sahlaadna moodaa inuu uga mid noqday dagaalkii ahliga askarigii marka askarigu sidiisaba su-aasha qaybtii dambaan ku weydiiyey inay ku gabtaa laga yaabaa sidee baad u aragtaa askarigu jabhadaha waddanka noocay do waxay doonaanba ha aaminsanaan ama qabiil ha aaminsanaadaan ama wax kale ha aaminsanaadaan waajibaadka askarigu ma yahay marka amar la siiyo inuu ka difaaco waddanka jabhad walowlaa uu soomaali uu noqdo qofku mise waxay ahayd ciidanku inuu go-aankaa ka duwan qaato
maxamuudo waa dee siduu ahaa siduu ahaa haddee haddaan example ku siiyo askarigu wuu ka difaaci karaa jabhad sababtoo ah sarkaalkii horena wuu xusay askarigu wuxuu u dhaartay difaaca dibadda keliya maaha waa difaaca marka laleeyahy gudaha iyo dibadda gudaha wax walbaa ka iman kara iyada nafteedii wuu u dhaartay inuu difaaco isagoo weliba sii huwan middan caalamiga ah dawladnimada iyo qarannimada oo aan qaran haddii lagu soo duulo inuu isdifaacaa ciidan ciidan buuna u yahay wuu difaaci lahaa annaga hadda for example hadda for example dawladda masar waxay waxay ku badbaadaa inta badan ciidankeedii yaa burbur ku dhicin marar badan bay badbaadisay annagu hadduu ciidankaanagii aan sidaan ogeyd ee aan idinka sheekeeyey ee qarannimada aragtay lahaa ee disibliinkaad aragtay lahaa maxamuudow haddii uusan milmi lahayn wuxuu sababta ugu milmayn sarkaalkii ugu hore kuu sheegay yara cadaalad darro yara mataqaana sarkaal kale oo sarkaal aqoon la riixay oo booskii looga qaaday oo kalsooni lagu qabo waxyaaba badan baa keenay ana waxaan qabaa hadduu ciidanku sidiisii ahaan lahaa maanta jabhadda sidaa u tilmaantayna wuu ka difaaci lahaa wuu u dhaartay dibaddana wuu ka difaaci lahaa haddaan example ku siiyo maalin maxamuudow anoo heegan ka ah xarunta gaasaaninka baa ninka weliba laba laba nin baa nin corneyl ah oo dee hadda meeshan ka sheegi maaye ayaa walaalkiis oo markaa taliyo qayb ah ayaa walaalkiis oo shicib ah ayaa meel isbitaalka xoogga waxaa ku taalla xero la oran jiray ribaarta commando isagoo meeshaa maraya waana sibil ayuu nin hadda miyaa minnesotadan jooga aan ku arkay oo isbitoono ahaa markaa ayay ninkii isku dhaceen xeradii oo arasen buu ka ah xerada qof dhalacab qaba looma ogolayn ninkana wuxuu isku hadlaynaya waxaw waxaa ku jira aria walaalkaaba corneyl oo taliya qayba marka lagulama hadli karo way isku dhaceen odaygan waa isbitoonuhu waa yaro oday markaas ninkana nin wuxuu ahaa yaro xoogle marka gacan baa timid meesha waxaa yimid nin xarunta usoo socda shaqo usoo socda oo iskribaaniyada xarunta gaasaniga ka mid ah oo saajina oo ay weliba isxigaan wallaahi been kuma sheegaya maxamuudow ay isxigaan kan shicibka ah ee ninka odayga ay weliba uniformka qaba sii feeray iyo isxigaan intuu u yimid eeg waxaan uniformka xataa hila ahaan jiray wallahi inaana been kuu sheegin heerka aan gaadnay qiimihii aan gaadnaan qoyn iyo meeshaan ka soo noqonay ninkii buu feer kaga soo qaaday sibilka ah markaasuu intuu soo qaaday ii keenay anoo heegana xaruntii igu keenay yidhi ninkan xerada heblaah ayuu ninkaa isbitooraha oo shaqa lahaa shaqadiisi ku qusaasay uu gacan u geystay anna intaasaan ku dhuftay waa kana halkani jooga ninkii baan waraystay waxaan idhi yaa ii warra nabad uu ii sheegay inuu walaalkiis taliyo qayb yahay inuu kan yahay wixii rimoodkii baan qoray ninkii odayga ahaa weliba wuxuu ii sheegay ninkan saajin weyn wuxuu yidhi ninkan aan feeray aniga waan aqaanaa buu yidhi dad buu iigu xiga laakiin waan iscelin waayey markaan arkay nin uniformkii qaba ninkani oo feeraya wallahi maxamuudo xaada ay istaagta markaan soo xasuusta adu riboodkii waan dhameeyey si qurux badan oo heshiisiinaan ku dhameeyey laakiin eeg example baan kuu siiyey fiiriga wuu ka madax banaanaa ciidanku wax la yidhaahdo caaqifad qabiil iyo jabhad soo weerartay iyo waxaa ma aqoon ciidan aad iyo ciidan aad aad iyo
Wada mahadsan aad Eh, wax wax yar waad mahadsan tahay wax yar baa idin maqashiinaya codadkii ciidamada mid ka mid ah